Mas'uuliyiin ka socotay Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo uu hogaaminayo Agaasimaha Guud ee wasaaradda ayaa booqasho shaqo ku tegay xarunta Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jubbaland, waxaana xarunta wasaaradda ku soo dhoweeyay Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed. Mas'uuliyiintan ayaa maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, iyagoo halkan u yimid ka qaybgalka Shirweynaha Kordhinta Shaqaaleysiinta Dumarka. Cabdiraxmaan Cabdi Axmed, Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jubbaland, ayaa mas'uuliyiinta warbixin ka siiyay howlaha shaqo ee wasaaradda, soona dhoweeyay mas'uuliyiinta booqashada ku tegay xarunta wasaaradda.
aad iyo aad aan idinku faraxsanahay inaad noo timaadaan ood soo gaartaan Een, jubbaland waa walaaladiina deegaankiina aad joogtaan annagana waan rajaynayna inaan idiin imaano waxaan idinku bishaaraynaa maanta wixii hadda ka bilowdo inaan wax ka bedelayno statekana uu qaatay maxaa la dhahayay dadkii diyaarin lahaa isbuucyada soo socdana aan bilaabayno waxaana la tegi doonaa deegaanada jubbaland oo dhan si dadka loola tashado waxaad ogtihiin maanta hooyada soomaaliyeed ee de- deegaanada iyo tuulooyinka dowla- soom- dowladda soomaaliya joogaan waaga markuu beriyo waxay leen u gelaysaa caag waxay leen u gelaysaa saabuun addu- waxaanay aaminsan tahay dalkan inay hogaamiyaan hay-ada iyo gargaar ah oonay dowladba shaqo ku lahaynba waxaad ogtihiin qurba joogta soomaaliyeed waxay ka qayb qaateen dowlad dhiska ee, waana lafdhabar runtii aan la dhayalsan karin Een, aad iyo aad aan idinku faraxsanahay inaad noo timaadaan ood soo gaartaan Een, jubbaland waa walaaladiina deegaankiina aad joogtaan annagana waan rajaynayna inaan idiin imaano Ee, waxaan oo kalena waxaa la yidhahdaa por- program exchange adduunku ka jira Een, soomaaliyana maanta dowlad dhis iyo waxaa la yabyabayaa inay institutions la dhiso dowlad goboleedyada dalkana way kala horeeyeen Een, cid walba waxay waxay ku dhaanto idinka hataa waxaan laga yaabaa wax badan ood nooga hormarsan tihiin inaan u nimaano oon idinka barno hadduu ilaahay raalli ka noqdo marka een, inta aad joogtaanna tiimka si heegan bay inala shaqayn doonaan Een, marka guud ahaan soo dhowaada gacmo furanna ku soo dhowaada insha allah hadduu ilaahay raalli ka noqdo wasaaradda qorsheynta maalgashiga iskaashiga caalamiga dowladda jubbaland waxaa umalayn approximation of 13 years ay hadda jirta markii la isku soo koobo Een, magaceeda markii hore waxaa la dhihi jiray wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga keliya ay ahayd Een, four- three years ago baa waxaa lagu soo daray investment maalgashiga oo muhiim ah maadaama wasaaradaha een, dowlad goboleedyadu aanay lahayn een, wasaaradaha arrimaha dibadda oo ay ku matalayso wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya haddana waxaa kama biyo kama dhibcaan noqotay in la helo institutions een, maaragtay dowlad goboleedyada u advocate garayo arrimaha la falgalka hay-adaha caalamka iyo maalgashigaba Eh, sidaa darteed ayaa wasaaradda qorsheynta eh, xiriirka caalamiga iyo maalgashigaba eh, lo- loo magacaabay